gudoomiyaha baarlamaanka jubbaland ayaa guddiga golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay howlo shaqo u joogay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku wareejiyey xafiis ay ku shaqayn doonaan xafiiska ayaa waxaa ku shaqayn doona xubno markaasi mateli doona golaha aqalka sare ee soomaaliya gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa sharaxay xafiiskan iyo shaqooyinka lagu qaban doono halkan farxad weyn noo ah annagoo ah baarlamaanka golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland in aan maanta ku wareejinayno sanatarida aqalka sare wakiilka ka ah dowlad goboleedyada xafiis ay uga shaqayn doonaan insha allah haddii ilaahay cimriga inoo gaarsiiyo in ay kala shaqeeyaan dowladda jubbaland guddigaas oo naga soo booqday xamar wakiilna ka ah guddoomiyaha golaha aqalka sare oo guddigaas oo guddiga arrimaha gudaha iyo federaaleenta ee aqalka sare oy guddoomiyu u tahay walaashay deeqo iyo sanatar canjeex iyo sanatar ilyaas bedelka boose iyo sanatar sanatar leyla iyo shaqaalahooda xukeyntooda iyo dhammaan insha allahu mar labaad waxaan leenahay soo dhowaada xafiiskii aada ummaddan ugu shaqayn lahaydeen ee jubbalandna waa kanuu naga guddooma markaa dee insha allahu intaasaan hadalkayga kusoo koobayaa waxaa idin rajaynaynaa labadii qof oo idinka shaqayn lahaydna hataa waa idin siinaynaa iyagana waa idinku wareej waa idinku wareejinaynaa marka shaqo wanaagsan gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta arrimaha federaalka iyo xiriirka dowladaha xubnaha ka ah dowladda soomaaliya u qaabilsan aqalka sare deeqo xasan xuseen ayaa ka hadashay islamarkaana ka mahad celisay xafiiska lagu wareejiyey
waxaa mahadda iskale alle subxaana wa tacaala oo noo suurtageliyey maanta inaan la joogno guddoonkii golaha wakiilada jubal dowlad goboleedka jubbaland dowladda jubbaland waxaan uga mahad celinayaa golaha wakiilada uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha wakiilada sheekh cabdi guddoomiye ku-xigeenka cabdi baaley iyo dhammaan xubnaha guddiga joogtada ee nagu soo dhaweeyey golaha wakiilada aada idinka mahad celinaynaa waxaan aada iyo aada idinkaga mahad celinaynaa sida aada u aqbasheen dalabkeenii annagoo ka wakiilo ah golaha aqalka sare gudoomiye cabdi xaashi ka wakiil ah inaan idinkala wareegno maanta xafiiskii golahu ku shaqayn lahaa oo ku yeelan lahaa golaha wakiilada aada idinka mahad celinaynaa shaqada in aan wada shaqaynana waxaa bees u noqon doona xafiiskan waxaan kaloo sidoo kale idinkaga mahad celinaynaa in shaqaalihiina aada raaciseen annagana waajibkeen aan kasoo bixi doono insha allah